tirintii cutubka labaatanaad oo reer banu israa'iil xataa shirkii oo dhammu waxay cidladii sin yimaadeen bishii koowaad markaasaa dadkii waxay degeen kaadesh oo maryanna halkaasay ku dhimatay oo halkaasaa lagu aasay oo shirkiina biyo ma haysan oo markaasay muuse iyo haaruun u wada shireen kolkaasaa dadkii muuse la dirireen wayna la hadleen oo ku yidhaahdeen waxaa noo roonayd inaannu walaalahayo iskala dhimanno markay rabbiga hortiisa ku dhinteen bal maxaad shirka rabbiga cadladan u keenteen si aan annaga iyo lo'dayaduba halkan ugu wada dhimanno oo maxaad se dalkii masar nooga soo bixiseen oo aad meeshan sharka ah noo keenteen waayo meeshanu ma aha meel laga helo midho ama berde ama geed canab ama se rumaanno oo biyo lacabbana laguma arko markaasay muuse iyo haaruun ururka hortiisii uga tageen teendhadii shirka kolkaasay wejiga dhulka dhigeen oo waxaa iyagii u muuqatay ammaantii rabbiga markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi u shaqaado oo adiga iyo walaalka haaruun dadka shirka ah oo dhan soo shiriya oo iyagoo arkaya dhagaxa la hadla biyo ha soo daaye oo waa inaad iyaga dhagaxa biyo uga keentaa si aad u wada waraabisid shirka iyo lo'doodaba markaasaa muuse ushii ka qaatay rabbiga hortiisa siduu isaga ugu amray kolkaasay muuse iyo haaruun ururkii oo dhan ku soo ururiyeen dhagaxa hortiisii oo wuxuu iyagii ku yidhi war bal maqla caasiyiin yahay dhagaxan biyo maa idiinka soo daynaa kolkaasaa muuse gacanta kor u qaaday oo dhagaxii ayuu ushiisii laba jeer ku dhuftay oo waxaa ka soo baxay biyo aad u badan oo shirkii iyo lo'doodiiba way wada cabbeen markaasaa rabbigu muuse iyo haaruun ku yidhi idinku ima aydan rumaysan oo quduusna igama aydan dhigin reer binu israa'iil hortooda haddaba sidaa daraaddeed idinku shirkan geyn maysaan dalkii aan iyaga siiyey kuwanu waa biyihii maribeah maxaa yeelay reer binu israa'iil way la dirireen rabbiga oo wuxuu iyaga tusay inuu quduus yahay markaasaa muuse kuwa farriin wada qaadeesh uga diray boqorkii ree edom oo wuxuu ku yidhi annagoo ah walaalaha ilma israa'iil waxaannu kugu leenahay waad garanaysaa dhibkii nagu soo dhacay oo dhan iyo sida awowyaashayo dalkii masar u tageen iyo inaannu masar wakhti dheer degganayn masriyiintu aad iyo aad bay noo xumeeyeen annaga iyo awowyaashayaba oo markaannu rabbiga u qayshannay codkayagii wuu maqlay oo wuxuu noo soo diray malaa'ig oo masarna wuu naga soo bixiyey oo haddana waxaannu joognaa qaadesh oo ah magaalo ku taal soohodintaada darafkeeda waan ku baryayaaye nadaa aan dalkaaga dhex marne kaa dhex mari mayno berrin ama beer canab oo ceelasha biyahoodana ka cabbi mayno waxaannu iska maraynaa boqorka waddadiisa oo ugu leexan mayno xagga midigta ama xagga bidixda jeeraannu soohodintaada ka baxno markaasaa boqorkii odhom wuxuu ku yidhi dalkayga waa inaanad soo dhex marin yaanan seef kuula soo bixine markaasaa reer binu israa'iil waxay ku yidhaahdeen annagu waddada weyn baannu iska maraynaa oo annaga iyo lo'dayaduba haddaannu biyo kaa cabno qiimahoodun waannu ku siinaynaa haddaba annagoo aan inaba wax kale samayn aan dalkaaga cagaha ku dhex marno oo isna wuxuu yidhi dalkayga soo dhex mari maysaan markaasaa boqorkii edhom wuxuu u soo baxay reer banu israa'iil isagoo gacan xoog leh dad badan ku wata oo sidaasuu boqorkii oo dham ugu diiday reer banu israa'iil inay suhudintiisa soo dhex maraan oo saas aawadeed reer banu israa'iil isagii way ka leexdeen oo kaadeesh way ka guureen oo reer banu israa'iil xataa shirkii oo dhammu waxay yimaadeen buur xor markaasaa rabbigu muuse iyo haaruun kula hadlay buur xor oo ku agtaal soodintii dalka edhom oo wuxuu ku yidhi haaruun wuxuu ku darman doonaa dadkiisii waayo isagu geli maayo dalkii aan siiyey reer banu israa'iil maxaa yeelay hadalkaygii waad ku caasideen markaad biyihii maribaah ag joogteen haddaba haaruun iyo wiilkiisii elaacasaar soo wad oo waxaad iyaga keentaa buur xor oo markaas haaruun dharkiisa ka bixi oo waxaad u gelisaa wiilkiisa elaacasaar oo haaruun dadkiisa wuu ku darman doonaa oo halkaasuu ku dhiman doonaa markaasaa muuse sameeyey sidii rabbigu ka amray oo waxay fuuleen buur xor iyadoo shirkii oo dhammu ay u jeedaan markaasaa muuse haaruun ka bixiyey dharkiisii oo wuxuu u geliyey wiilkiisii elaacasaar markaasaa haaruun ku dhintay halkaas oo ahaa buurtii dhaladeeda kolkaasay muuse iyo elaacasaar buurtii ka soo degeen oo markii shirkii oo dhammu ay arkeen in haaruun dhintay ayaa reer banu israa'iil oo dhammu waxay haaruun u ooyeen intii soddon maalmood ah